hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo fudud kadib markii uu habeennimadii xalay ku dumay god dahabka laga qodo oo ku yaala deegaanka milxo oo magaalada laascaanood qiyaastii afartan kilomitir u jirta waana degaan sannadihii u dambeeyey caan ku ahaa qodashada dahabka balse waxaa jira dhibaato soo food saarta dadka dahabka halkaasi ka qota kadib marka ay ku soo dumaan godadkaasi dadna ay ku dhintaan siday dadka degaanku sheegeen maxamed xasan oo ka mid ahaa xoogsatada dahabka qodata ayaa ahaa marxuumkii ugu dambeeyey ee meydkiisa laga soo saaro barqanimadii maanta kadib markii uu dumay godkii uu ku jiray isaga iyo laba ka mid ah saaxiibadii oo ay dahabka wada qodan jireen faadimo yaasiin jaamaciya khadka taleefonka waxay ku waraysatay cabdulqaadir saalax xasan oo ka mid ah dadka degaankaasi ka qota dahabka xalay waxa wax u dhaceen saddex nin oo ka mida dadkan ka shaqeysha baa god ku dumay saddexdaa nin maqribkii xalay iyagoo dahabki guraya oo god dhowr iyo labaatan mitir hoos suqadan ku jira baa godkii kusoo dumay saddexdaa nin laba dhaawac baa lagaga soo saaray ninna waa ku dhintay ninka lixdii xalay baa hawsha hawshiisa la galay oo godka banayntiisa la bilaabay koob iyo tobankii maanteena gaadhay koob iyo tobankii baa meydkiisii laga soo saaray waana la aasay dadka markii laga soo saarayo godka maxaa loogu gurmadaa maxaa lagaga soo saaraa godka qofka uu ku dumo waxaa lagaga soo saaraa wiish baa waxaa lagu xiraa bahal sha layahaa shamlad baa wiishka lagu xiraa bahashaasaa markaa lagaga soo saaraa qofka meydka lagaga soo saaraa godka dadkii dhaawaca ahaa xaggee loo soo qaaday dadkii dhaawaca ahaa marka halakana lagu dhayayaa imise qof ayaa godkani ku dumay goobjoogse mau ahayd dad ku dhintay anigu shan qof baa goo goobjoog wahay shan qof dhimasho waa gartay tirada guud dadka ku dhinta waa imisa tirada guud kaloo ilaa koob iyo toban ilaa laba iyo toban meelahaasaan u malaynayaa inay tahay dhaawacana dhaawac isagu tiro male dhaawac isagu wax wax macnaha la tiro koobi karo maaha dadka ku noqonaya godadkan inta badan ku duma dadka oo dadku ku dhinteen ma dad hore uga shaqaysan jirayba mase waa dad cusub aan war u hayn maye dadka ku noqonaya godadka waa dad hore uga shaqaysan jiray godadakan dahabka waa la kala leeyahay ninna godkiisa mid kale dee ma tago oo looma dhaafi karo maxay marka khatarta uga uga joogi waayeen haddii mar walba qof ku dhinto dee dahab miyaa la daayaa dahab dadkii dee a muuqanaya nin walba wuxuu isleeyahay dahabkaaga dee guraha ka tegin adigu imise sana ayaa ka shaqaysanaysay anigu hadda mudilaa shan sano meelahaas waan joogay godadka dadka gala ma ku jirtaa wallahi haa adigu dhowr joor baan sigtay laakiin sideedaba waxaan kuu sheegayaa waxaan dhimanay qofka dhimanayo waa qof sababtiisii gasha weeye caqabadda ugu weyni ee sababta in godadku dumaan maxay tahay caqabadda ugu weyn ee sababaysa godadku inay dibaaniin waxa weeyaan waa qodaalka dheer iyo webiyaal biyaa oo meesha deejiifa god walba markii aad shan iyo toban mitir gaadhid baa biyaha gaaraysaa hadda godkaan dumay ninka uu ku dhintay ugu dambeeyey ma biyuu lahaa biyuu lahaa xalay lixdii baanu bilownay ilaa xalay lixdii ilaa saaka koob iyo tobankii markaanu ka soo saarnay afar deynabaa ku rakibnaa afar deynaba oo biyaha tuurayay badbaado looma heli karo hadda godka ugu dambeeyey hadda oo ninka uu ku dhinta labada qofna ay ka badbaadeen ma markii ugu horreysay oo dumoba waa markii labaad markii hore cidi kuma dhiman iyada oo markaa godka aan lagu jirin buu dumay ma garatay hadda ninkii waa laga soo saaray ma laga yaabaa in dib loogu noqdo dahabkii laga qodo haddaaba la joogaa dahabka laga qodaya saacadda bal dareenkiinu waa sidee sa u aragtaan maalin walba qof ini kamid a in god ku dumo kadibna isagoo meyda laga soo saaro shaqadina lasii wado maalin walba dee halkaa meyd god laga soo jiidaayo macnaha dareenka uu leeyahay waad garanaysaa oo nin walbana waa garanayaa ma garatay haddana misna dee lama degi karo maxaan ku yidhahdaa dahabkiina lama degi karo oo waa la guranayaa ma garatay dahabka meesha laga helaa dhowr nooc weeyaan adigu dahabkan godada kan dhaadheer laga guranayaa waxaa la yidhaahdaa adax baa la yidhahdaa adax ma dahabkuna wuxuu ku jiraa adaxaasu ku dhex jiraa marka adaxa iyo ciiddaasaa lasoo saaraa godka laga soo qaadaa gaaraa soo qaadaya waxaa lagu shubaa baha la yidhahdaa ila meerayso waa gar baashaasaa markaa shiida oo dahabka ka soo saadha waa mashiin haa waa matooro weeya lasku lasku xiriiriya qofka dahabka qodanaya dahabka ma isagaa iska leh mase shirkado maalgeliyaala baa jira oo lacagta la qaybsada qofka godka qodanaya dahabka isagaa leh kan u maalgelinayana maalgelintiisii